alxamdu لlh rb اlعaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أshرف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin wالtaabiciina lahm bإxsan إlى yوm الdin وslma تsliima kaثيirا ama bعd faqad qaala الإimam bn maliki الshaaficiي raximh اllah taعalى raxmaة waascة fasl fi masadiri ma zaada cala athulaathiy bikasri thaalithi hamzi lwasli masdaru ficlinxazahu maca maddi ma lakhiru tala qadmumhu min ficlin ittaazida awalahu waksirhu saabiqa xarfin yaqbalu lcilala lifaclala ti bificlalin wafaclalatin وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذلا ومن يصل باتفعال تفاعل والفعال فعل فاحمده بما فعل وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل ما للثلاثي فعل مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا وبالفعال لتفعل لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثلا لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا مع عينه اعتلت الافعال منه ولس تفعل بيت وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عملا ومرة المستر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا فصل أي هذا فاصل فيما مضى وفيما يستقبل كان وامد kala saaraya wixii tegay iyo waxa soo socda waxaanu fasal u yahay oo uu ku saabsan yahay fii masaadiri maa zaada cala athulaathiy masaadirta kii ka kordhay ee ka batay thulaathiga ficilka thulaathiga masaadirtiisa waynu soo marnay wuxuu halkan ka gelayaa in sha allahu tacaala sheikhu masaadirta ficilka thulaathiga ka badan ficilkuna markuu thulaathi ka badan yahay wuxuu noqdaa rubaaci ama khumaasi ama sudaasi wejiyada kala duwan ee uu ku yimaado kuu doono ha noqdo waayo sudaasigu wuxuu noqon karaa rubaaci lagu kordhiyey laba xaraf wuxuu noqon karaa thulaathi lagu kordhiyey saddex xaraf halka khumaasigu uu noqon karo thulaathi lagu kordhiyey laba xaraf ama rubaaci lagu kordhiyey hal xaraf waayo ficilku marka uu yahay mujarad ma yeesho khumaasi wa muntahaahu arbacun in jurida wa in yusad fiihi famaa sitan cada ibnu maalik wuxuu yidhi ficilku marka uu yahay mujarad wuxuu ku dhammaadaa oo ugu dambeeya afar xaraf inuu ka koobnaado haddii la siyaadiyo oo wax lagu kordhiyana famaa sittan cadaa ay famaa cadaa sittatan lix ma dhaafo in sha allahu tacaala waxaynu ku horeynaynaa khulaaso ku saabsan masaadirta ficilku markuu ka badan yahay saddex xaraf ficilku markuu ka badan yahay saddex xaraf masaadirtiisu waa qiyaasiya haddii aad aragto wax intaa ka duwan waa shaad laakiin aada buu u yaryahay shaadkiisu markaa masaadirta ficilka ka badan saddexda xaraf waa qiyaasiya ficilku markuu ka badan yahay saddex xaraf culammadu markay ka hadlayaan waxay ku soo ururiyaan toddoba nooc inuu yahay nooca koowaad wuxuu noqonayaa rubaacigii mujaradka ahaa rubaaciga mujaradka ah mastarkiisu wuxuu ku yimaadaa faclalatun iyo ficlaalun labadaas ayuu ku yimaadaa sida daxraja daxrajatan dhagixii buu laba rogay laba rogid iyo dixraajan labadaa wasan markuu ku yimaado culammadu waxay u badan yihiin ka hore oo quri inuu yahay wasankiisa qiyaasiga ah laakiin ka dambe aanu qiyaasi ahayn ficlaalun aw faclalatun lifaclala wajcal maqiisan thaaniya laa awala ibnu maalik raximah llahu tacaala wuxuu ku yidhi khulaasada ficlaalun aw faclalatun lifaclala ficlaalun ama faclalatun waxay u sugnaatay faclala oo ay u tahay master wajcal maqiisan thaaniya laa awala waxaad ka dhigtaa qiyaaska labaad laakiin ka hore ha ka dhigin markii horena wuxuu yidhi ficlaalun aw faclalatun markaa faclalatun ayaa noqonaya wejigiisa qiyaaska ah sida culammadu ay u badan yihiin ee caanka ah culammada qaarna waabay ku daraan oo waxay yidhaahdaan ficlaal lafteedu waa master labaad oo uu leeyahay faclala culammadu waxay ku xoojiyeen odhanaya faclalatun oo qura ayaa u noqonaya faclala master waxay yidhaahdeen waxaa ka yimaada dhammaan rubaaci oo dhan ama ha noqdo rubaacigii mujaradka ahaa sida daxraja daxrajatan zalzala zalzalatan ama ha noqdo hulaathigii intaa hal xaraf lagu kordhiyey mulxaqa rubaaciga faclalo ahaa sida baytara baytaratan harwala harwalatan sanbala sanbalatan cadyada cadyadatan amaa ficlaal waxay yidhaahdeen kama yimaado ficil ka mida ficiladii la ilxaaqinaya faclala ilaa mooyaane hal ficil kaasoo ah xawqala xiiqaalan idaa asanna wa dacufa can iljimaac marka da-diisu weynaato oo uu kari kari waayo jimaaca iyo wixii la mid ah haddaba ficlaalun qiyaas marka aanay ahayn waxaa aada loogu adeegsadaa oo loo isticmaalaa ficilku marka uu yahay mudaacaf mudaacafkaasna waxaa loo jeedaa mudaacafkii rubaaciga ahaa mudaacafka rubaacigana waxaa la yidhaahdaa maa kaanat faa'uhu walaamuhu luulaa min jinsin waaxid wa caynuhu walaamuhu thaaniyatu min jinsin waaxid ka faa-ulkelimadiisa iyo laamtiisa koobaad ay isku mid yihiin caynulkelimadiisa iyo laamtiisa labaadna ay isku mid yihiin mathalan waswasa waswasatan waxaad kaloo odhan kartaa wiswaasan zalzala zalzalatan iyo zilzaalan ta'ta'a ta'ta'atan iyo ti'ta'an kaana intaasaynu ku dhaafaynaa ka labaad waa rubaaci lagu kordhiyey hamsatu lqadci rubaaciga marka lagu kordhiyo hamsatu lqadci wuxuu ku iman jiray afcala afcala masterkeedu wuxuu ku imanayaa ifcaalun haddaba ifcaalun markuu ku yimaado mar wuxuu noqdaa muctallulcayn marna wuxuu noqdaa saxiixulcayn alimaam ibnu malik raximahu llahu tacaala kitaabkan laamiyat alafcaal marka uu yahay saxiixulcayn kumuu sheegin laakiin wuxuu ku sheegay marka uu yahay muctallulcayn kutubtiisa kale laakiin wuu ku xusay marka uu yahay saxiixulcayn iyo marka uu yahay muctallulcayn intaba mathalan marka uu yahay saxiixulcayn ee lagu keenaya masterka afcala ifcaal waa sida akrama ikraaman akhraja ikhraajan anzala inzaalan ahbata ihbaatan anhara inhaaran marka uu yahay muctal isbedel baa ku imanaya isbedelkaa ku imanaya waxa weeyaan ficilkii iclaal baa gelaya iclaalka loo yaqaano al iclaalu binnaqli iclaalkaasi wuxuu noqonayaa xarakadii caynulkelimada ayaa loo rarayaa ilaa faa'il kelima dabeedna waxaa dhacaysa caynulkelimadii in alif loo bedelo laba alif baa markaa kulmaya aliftii masterka ee ifcaalun iyo caynulkelimadii la bedelay ee alifta loo bedelay aliftii lasoo bedelay iqaamatan asalku wuxuu ahaa aqwama iqwaaman iqwaam waa calaa wasni ifcaal iqwaaman isagoo ah ayaa waxaa kulmay xaraf saxiixa oo saakin ah oo xarafkaa hore ah iyo xarfu cillo xarakoobay oo wowgaa ka dambeeya ah dabeedna waxaa gashay idaa taqadama xarfun saxiixun saakinun wa ta'ahara canhu xarfun muctalun mutaxarikun nuqilat alxarakatu ila alxarfi asaxiixi saakini qablahu xarfu saxiix ayaa sukuuni gashay xarfu cillana xarakaa gashay xarakadii raacday ee gashay xarfu cillaha ayaa xarafka saxiixa loo raraya aqwama iqwaaman fadxadii saarnayd wowda waxaad u rartaa qaafka oo faa-ul kelimada ah marka sidaa la sameeyo qaacido kalea soo gelaysa odhanaysa taxaraka xarfu alcillati asaalatan wanfataxa maa qablahu qulibat alcillatu alifaa xarfu cillihiibaa xarakoobay asaalatan berigii hore ayuu xarfu cilluhu xarakaysnaan jiray waa markuu ahaa iqwaaman waxaa ka horeeyaana iminka ayuu fadxoobay xarfu cilli alif baa loo bedelaya alif marka loo bedelo meeshii waxaa ku kulmaaya laba alifood aliftii ifcaalun iyo aliftii ka timi caynul kelimadii wowda ahayd oo loo bedelay alif labadaasi markay kulmaan mid ahaan baa la xadfayaa culammadu way ku kala duwan yihiin aliftee baa la xadfay ma aliftii masterkaa la xadfay mise waxaa la xadfay aliftii caynulkelimada culamada qaar waxay leeyihiin alifta la xadfay waa aliftii caynulkelima qaarna waxay leeyihiin waa aliftii masterka kuwa odhanaya alifta la xadfay waa aliftii caynulkelimada waxay leeyihiin aliftii masterku waa tan joogta waayo macnihii masterka ayay inoo faa'iideyneysaa macnihii masterka ayay faa'iideyneysaa oo meesha ka baxaaya laakiin taa hore haddii meesha laga saaro dee masterkii macnihiisi waynoo joogaya qaarna waxay leeyihiin aliftan la gooyey waa aliftii masterka sababtu waxa weeyaan alifta masterku waa zaa'ida caynulkelimaduna waa xaraf asala shaygii zaa'idka ahaa iyo shaygii asalka ahaana waxaa mudan shayga zaa'idka in la xadfo adigu mid ahaanunbaad xadfaysaa inay ku dambaabi mayso ilaahay subxaana wa tacaala aakhiro kuu qabsan maayo marka la xadfo haddaba aliftaas tay doontaba ha noqotee waxaa lagu soo bedeshaa ta ta'daana waxaa la dhigaa xagga dambe aqaama iqaaman buu noqday markii la xadfay labada alif mid ka mid a ta baa lagu soo bedelanayaa tii la xadfay aqaama iqaamatan ashaara ishaaratan asalku wuxuu ahaa ashyara dabeedna ashyara markuu ahaa waxaa ku dhacday qaacidadii ashaara buu noqday masterku wuxuu ahaa ishyaaran ishyaaran markuu ahaa waxaa la sameeyey xarfu cillihii ayaa loo raray shiinka ah oo faa-ul kelima ah xarakadii saarnayd xarfu cillahan caynulkelimada ah markii loo raray ayaa waxaa gashay qaacidadii aynu xusne ahayd taxaraka xarfu lcillati asaalatan dabeedna laba alif ayaa meeshii ku kulmay mid ahaan baa la xadfay kii la xadfayna waxaa lagu soo bedeshay ta ta'diina xagga dambe ayaa la dhigay ashaara ishaaratan aqaatha iqaathatan anaara inaaratan adaa'a idaa'atan sidaasay ku timi haddaba ta'daa in la keenaa waa sida qaalibka ah ee laazim ma aha ta'daa in la keenaa laazim ma aha laakiin xilliyada qaar waa laga tegi karaa sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wa iqaama asalaa laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa iqaamatu asalaa wastacid isticaadatan huma aqim iqaamatan waqaaliban data lazim imaam ibni malik wuxuu yidhi waqaaliban data lazim sida qaalibkaa ta'daasi inay joogtaa waa laasim laakiin xilliyada qaar waa laga tegi karaa oo kayru lqaalib ah ka saddexaad waa rubaacigii cayntiisa la shaday ee mudacaful caynka ahaa rubaacigaa mudacaful caynka ah laba madax ayaa loo kala qaadaa inuu yahay saxiixu laam iyo inuu yahay muctalu laam hadduu yahay saxiixu laam waxaa lagu keenaa tafciil sida karama takriiman kharaja takhriijan faraxa tafriixan faraja tafriijan cadama tacdiiman hadduu yahay muctalu laam waxaa lagu keenaa tafcilatun sida zakaa taskiyatan rabbaa tarbiyatan xallaa taxliyatan namaa tanmiyatan wahaakada taasi waa sida asalka ah markay haddaba labadaa madax kale noqdeen oo kii saxiixu laamka ahaana uu ku yimi tafciilun kii muctalu laamka ahaana uu ku yimi tafcilatun waxaa dhacda ficilkii saxiixu laamka ahaa ee facala ahaa si aan badnayn in loogu keeno mastarkiisa tafcilatun tafcilatunna waxaa iska lahayd marka uu yahay muctalu laam laakiin waa si aada u yar sida wasaca tawsicatan wasaca waa saxiixu laam haddana tawsicatan ayaa si yar loogu adeegsadaa tawsiicanna waad odhan kartaa oo sida asalka ahayda qadama taqdimatan taqdiiman ayaa asal ah laakiin taqdimatanna waa la odhan karaa waa isticmaalaa badnayn faraqa tafriqatan kaasi waa qodob ficilku haddaba hadduu yahay facala mid ku yimi laakiin uu yahay mahmuuzu laam oo laamulkelimadu uu noqdo hamzo waxay culammadu yidhaahdeen saxiixu laamkiina dhinac buu ka shabahayaa muctalu laamkiina dhinac buu ka shabahayaa saxiixu laamkii dhinac buu ka shabahayaayo dee xagga dambe kamuu gelin xarfu cille muctalkiina dhinac buu ka shabahayaayo hamsadu waxay aada u shabahdaa xuruuful cilla maadaamoo labadaba uu shabaho waxaa ku bannaan labada wejiba oo in lagu keeno tafciil iyo in lagu keeno tafcila labaduba way bannaan yihiin laakiin tafcilatun baa badan tafcilatun ayaa badan sida nabba'a tanbi'atan wada'a tawti'atan hanna'a tahni'atan si yar laakiin waxaa loo odhan karaa nabba'a tanbii'an wada'a tawtii'an hanna'a tahnii'an ka afraad waa rubaacigii lagu kordhiyey alif aliftaasoo gelaysa bayna faa'ihi wa caynihi waa faacala faacala wuxuu leeyahay laba masder waa ficaal iyo mufaacala lifaacala alficaalu aw mufaacala wa kayru maa mara samaacu caadalah faacala waxay leedahay ficaalun iyo mufaacalatun sida qaatala qitaalan iyo muqaatalatan daaraba diraaban iyo mudaarabatan kaataba kitaaban wa mukaatabatan ficilku laakiin haddii uu yahay muctalu lfaa'i bilyaa faacalana loo keeno laguma keeni karo mastarkiisa ficaal ficilku hadduu yahay faacala oo uu yahay muctalu lfaa'i bilyaa lagu keeni maayo ficaal ee waxaa lagu keenayaa mufaacala sida yaasara muyaasaratan yaamana muyaamanatan kaasina waa qodob muhiima ficaal iyo mufaacala ayuu leeyahay ficilku laakiin hadduu noqdo muctalu lfaa'i bilyaa mufaacalatun ayuunbaa lagu keenayaa ee ficaalun lagu keeni maayo ka shanaad waa ficilkii laga bilaabay ataa lmasiida taa lmasiida marka laga bilaabo awsaan buu lahaa gaara horena waynuu soo aragnay awsaantaa waxaa ka mid ahaa tafaclala tafaclalana waxay ka imanaysay rubaacigii lagu siyaadiyey hal xaraf oo xagga hore lagaga siyaadiye ta waxaa kaloo ka mid ahaa tafaacala oo ahaa thulaathi lagu kordhiyey laba xaraf oo taa ka bilaabmay waxaa kaloo ka mid ahaa tafacala waxaanay ka kala imanayeen rubaaci lagu kordhiya hal xaraf oo ta ah oo xagga hore laga raaciyey wasankaasuu lahaa thulaathi marka lagu kordhiyo laba xaraf ee uu khumaasi noqdana awsaantiisa qiyaaska ah labaa ta ka bilaabmayey waa tafaacala iyo tafacala iyaga masterkoodu muxuu noqonayaa tafacalaladaaynu ka horeynaynaaye masterkeeda waxaa lagu keenayaa tafaclulun bishardi inuu ficilkaas yahay saxiixu laam sida tadaxraja tadaxrujan takallama takalluman hadduu noqdo saxiixu laam hadduu noqdo muctalu laam oo xarafka ugu dambeeya uu noqdo xarfu cille wasankii tafaclulun lagu keeni maayee xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya ayaa la kasraynaya tadaxraja tadaxrujan tadaxrujan waa wasanka tafaclul hadduu yahay muctalu laam qabla aakhirka waxaa lagu sameynayaa kasro sida tasalqaa tasalqiyan tasakaa tasakiyan tawaalaa tawaaliyan tasalqaa asalku wuxuu ahaa tasalquyan dabeedna waxaa culays noqotay xarfu ciliye ah oo dama ay ka horeyso markaasaa loo kasriyey xarafkii ka horreeyey tafaacala masterkiisu wuxuu ku imanayaa tafaaculun isagana waxaa loo shardinayaa inaanu ahayn muctalu laam maxaad odhanaysaa takaafala takaafulan tanaazala tanaasulan tadaaxaka tadaaxukan hadduu yahay muctalu laam xarafka ugu dambeeya ka ka horeeyaa la kasraynayaa sidii kii hore tawaanaa tawaaniyan tawaaraa tawaariyan taraamaa taraamiyan saasaad ku keenaysaa tafacala iyada waxaa lagu keenayaa masterkeeda tafacul kii hore wuxuu ahaa tafaclul tafacul markaad ku keento waa sida taqadama taqaduman takabara takaburan takafara takafuran tacallama tacalluman hadduu yahay muctalu laam qabla aakhirka waa la kasraynaya sida ta'anaa ta'aniyan tamanaa tamaniyan taasi waxayna tusaysaa haddaba saddexdaa wasan ee tafaclala iyo tafaacala iyo tafacala muctalulaam markay noqdaan qabla aakhirka waa la kasraynaya ka lixaad waa khumaasi laga bilaabay hamsatu lwasli isaguna wuxuu ku imanayey infacala iyo iftacala iyo ifcalla waxaa la sameynayaa hamsada waad kasrayn waa hamsatul wasliga ah ka saddexaadna waad kasrayn qabla aakhirkana waxaad ka dhigaysaa xarfu mad in facala maxaad ku keenaysaa inficaalan indalaqa indilaaqan intashara intishaaran iftacalana waa saas oo kale ifticaal baad ku keenaysaa sida ishtaraka ishtiraakan ictadala ictidaalan ittasala ittisaalan ifcallana waxaad ku keenaysaa ifcilaal sida ixmara ixmiraaran ficilku marka uu yahay sudaasi isagoo hamsatul wasli mooyaane wax kale kama bilowdee qaacidadaynu iminka sheegnay ayaa loo raacaya oo waxaa lagu sameynayaa hamsatul wasligii waa la kasrayn xarafka saddexaadna waa la kasrayn qabla aakhirkana alif baa lagu taagi sida istakfara istikfaaran istaftaxa istiftaaxan istakbara istikbaaran hadduu yahay muctalul cayn oo cayntiisu ay tahay xarfu cille qaacidadii aynu soo marnay marka afcala uu yahay muctalul cayn ayaa ku dhacaysa qaacidadaasi waxay ahayd xarfu cillaha xarakaysan ayaa xarakada laga rarayaa oo xarafka ka horeeyaa loo rari dabeedna caynulkelimadii baa alif isu bedeli alif markay isu bedesho labada alif mid ka mida baa la goyn xagga dambena waxaa la dhigayaa ta haddaba ta'dani waa laasima ayada marnaba lagama tegi karo halka afcala ifcaal marka uu yahay muctalul cayn sida qaalibka a ta-da la keenaya laakiin in laga tagaa ay bannaanayd kan ta-da in laga tagaa ma bannaana mathalan istaqaama istiqaamatan istiqaamatan asalku wuxuu ahaa istiqwaaman istiqwaaman calaa wasni istifcaal waayahay istiqwaam oo calaa wasni istifcaal ah ayaa waxaa la sameeyey xarfu cillaha wowga a fadxadii saarnayd baa qaafka loo raray markii loo raray ayaa wowdii loo bedelay alif taxaraka xarfu lcilati asaalatan wanfataxa maa qablahu alaan qulibat ilcilatu alifa laba alif ayaa kulmay mid ahaan baa la gooyey markaasaa waxaa lagu soo bedeshay taa-un fii aakhirihi ta-daasina waa laasim oo laga tegi maayo istafcala waxaa lagu keenayaa istifcaal ifcawcala waxaa lagu keenayaa ifciicaal ixdowdaba ixdidaaban asalku wuxuu ahaa ixdiwdaaban waayo wow baa meesha ku jirtay dabeedna waxaa ku dhacday qaacidadii odhan jirtay idaa waqacat ilwaawu saakinatu ihra kasratin qulibat yaan ixdidaaban saasay noqotay ifcanlala waxaa lagu keenayaa ifcinlaal sida ixranjama ixrinjaaman ifcalalla waxaa lagu keenayaa if cilaalun sida ikshacara ikshicraaran waxaa si shaada u timi qushacriiratan in lagu keeno taana insha allahu tacaala waynu arki doonaa haddaba ficilku marka uu yahay sudaasi ama khumaasi ka bilowda hamsatu lwasli waxaa ka dhexaysa qaacidadaa guud ee odhanaysa hamsatu lwasliga iyo thaalidka labadaba kasree qabla aakhirkana waxaad ku taagtaa alif waxyaabo shaada baa jiro insha allahu tacaala aynu arki doono oo uu ka mid yahay ficilkii facala masterkiisii in lagu keeno ficaal sida kadaba kidaaban ama lagu keeno tafcaal iyo tafacaladii oo lagu keeno tificaal iyo tafaacaladii oo ficiilaa lagu keeno waxyaabahaasoo dhan insha allahu tacaala waynu arki doonaa wuxuu odhan doonaa wman yasil bitificaalin tafacala walficaala facala famdaxu bima facala waqad yujaau bitafcaalin lifacala fi takhiiri ficlin ka tasyaarin waqad jucila maa lihulaathiyi ficila mubaalagatan wamin tafacala ayda qad yuraa facala bikasri thaalithi hamzi lwasli mastaru ficlin xaazahu maca maddi ma lakhiiru tala واضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل halkan wuxuu ka bilaabayaa toddobadii nooc ee masaadirta ficilka aan hulaahiga ahayn ee hulaahiga ka badan kii koobaad buu halkan ka bilaabayaa wuxuu kaga hadlayaa insha allahu tacaala sidaynu arki doono masterkii ka yimi ficilka hamsatul wasli lagu bilaabay ee kayru thulaathiga ah marka lagu yidhaahdo ficil hamsatul wasli laga bilaabay oo kayru thulaathi ah waa laba noocun waa almasiid sudaasiyu waa ficilkii sudaasiga ahaa waayo ficilka sudaasiga ahi hamsatul wasli ayuunbuu ka bilaabmaa waxaa kaloo soo gudagelaya khumaasigii ka bilaabmayay hamsatul wasli waayo khumaasigu hamsatu waslina waa ka bilowdaa taa-ulmasiidana waa ka bilowdaa markuu taa-ulmasiido ka bilowdana insha allahu tacaala wuu ka hadli doonaa bikasri thaalithi hamsil wasli ay multamisun mid ku dheehan weeye bikasri thaalithi hamsil wasli kasraynta la kasreeyo ka saddexeeya hamsatu wasliga masdaru ficlin ficil masterkii ficilkaas oo xaaza koobay hu hamsadii koobay hamsatu wasligii maca maddi maa ayadoo lala qabo jiididda la jiido kii al akhiiru xarafka dambe talaa ay talaahu isaga u raacay halkan wuxuu kaga hadlayaa ficilkii ka bilaabanaya hamsatul wasli ee sudaasiga ahaa biajmacihi ama khumaasiga ka bilowda hamsatul wasli masterkiisa waxaa loo keenayaa hamsatul wasliga waa la kasraynayaa xarafka saddexaad ee hamsatul wasliga marka tirada laga soo qaado saddexda ku ana waa la kasraynaya qabla aakhirka oo xarafka ugu dambeeya ka ka horeeyana waa la madayaayo waxaa laga dhigayaa xaraf fadxaysan oo alifa ay ku taagan tahay waxaad inoo soo qaadaa mathalan sudaasigii istakfara istikfaaran istakfara waa sudaasi waxaad samaynaysaa xarafka thaalidka ah waad kasrayn qabla aakhirka oo xarafka ugu dambeeya ka ka horeeyana alif baad ku taagaysaa istikfaaran xarafka fa-daa baa noqonaya qabla aakhirka intashara intishaaran ikhtasara ikhtisaaran khumaasigu waa sida ittasala itisaalan waa markuu yahay iftacala infacala markuu yahay waa sida intashara intishaaran bikasri thaalithi hamzi lwasli multamisun mid ku dheehan weeye bikasri thaalithi hamzi lwasli kasraynta la kasreeye ka saddaxaynaya hamsatu wasliga masdaru ficlin ficil masterkii ficilkaas oo xaaza koobay ay huwa ficilku hu hamsatu wasliga koobay maca maddi maa iyadoo lala qabo madidda la madaayo kii al akhiiru kan dambe oo xarafka ugu dambeeya ahi talaa ay talaahu isaga u raacay maca maddi maa maadaa waxaa laga dhigi karaa mawsuula oo aad tiraahdo maca maddi maa maca maddi ladii iyadoo lala qabo jiididda la jiido kii oo la mado al akhiiru ka dambe talaa ay talaahu u raacay waxaana laga dhigi karaa nakira mawsuufa bimacnaa shay-un buu noqonayaa markaa macnuhu maca maddi maa maca maddi shay-in lala qabo madid la mado shay shaygaasoo al akhiiru ka dambena tala u raacay laba qodob baa muhiim ah haddaba halkan markaad marayso labadaa qodob qodobka koowaad marka la leeyahay ficilkaas hamsatul wasliga ka bilowday xarafka saddexaadna waa la kasrayn qabla aakhirkana alif baa lagu taagi waa in la helaa laba shay shayga koowaad waa inuu mastarkaasi ku yimi calaa wajhi alqiyaas shayga labaad waa inay tahay hamsadan la kasraynaya xarafka saddexda ku ah haabitatan fii asli lficli ficilka asalkiisa mid ku sugan labadaa qeyd waa laba qeydo aad iyo aada u muhiima qodobka koowaad waxaanu nidhi waa in ficilkan ka bilowda hamsatul wasliga mastarkiisu uu ku yimi wejigii qiyaaska ahaa haddii aanu mastarkiisu ku iman wejigii qiyaaska ahaa waxba sidan lagu samayn maayo mathalan iqshacara wuxuu ka bilowday ficilkaasi hamsatul wasli marka lagu keeno wejiga shaadka maxaa la odhanayaa iqshacara qushacriiratan isagoo ka bilowday hamsatul wasli ayaan arrintii lagu samayn waayo waa master aan ku iman wejigii qiyaaska ahaa idma'anna tuma'niinatan waxaynu arki doonaa wabilfucaliila tifcalan laqad jacaluu mustaqniyan laa luzuuman facrif ilmuthulaa darsigeenaynu gaari doona insha allahu tacaala qodobka labaad waa inay tahay hamsadani thaabitatan fii asli lficli ficilka asalkiisa mid ku sugan haddii ficilka asalkiisa aanay ku sugnayn oo mar dambe la keenay sidaa laga dhigi maayo masterka mathalan ficilka idayara iyo iddaayara hamsatul wasli baa mid kastoo ka mid ah ku jirta hamsadaa idayara iyo iddaayara ma aha mid asala laakiin waa mid mar dambe la keenay ficilka idayara asalkiisu wuxuu ahaa tadayara iddaayarana asalkiisu wuxuu ahaa tadaayara iyadoo ay labadii ficil sidaa kale yihiin oo iddayara uu asalku ahaa tadayara iddaayarana uu ahaa tadaayara ayaa ta'dii xagga hore ku jirtay ayaa waxaa loo bedelay taa-un saakina xarfu daa oo sukuunsan xarfu daa oo sukuunsani markuu yimi waxaa la ysku idqaamay ta'dii lagu soo bedelay ta'da ee ta'da intaa meesha laga saaray la keensaday iyo xarafkii ka dambeeyey oo xarfu daa ahaa markii la ysku idqaamay kii horena uu shadnaaday ayaa loo baahday hamsatu lwasli liyutawasala biha ila nutqi bisaakin si loogu gaadho xarafkan sukuunsan markaasaa la yidhi idaayara iyo idayara marka hamsadaasi maadaama ay tahay hamse aan asal ahayn ficilka sidan laga dhigi maayo laakiin maxaa la odhanayaa idayara yadayaru idayuran idaayara yadaayaru idayuran saasaa lagu keenaya wadmumhu min ficlin itaasiida awalahu waksirhu saabiqa xarfin yaqbalu lcilala wuxuu ka hadlayaa kii labaad wadmumhu isaga damee damiirkan wuxuu noqonayaa ilaa aqrabi madkuurin waxa lasoo sheegay ugu dambeeyena waxa weeyaan xarafkii qabla aakhirka ahaa ee xarafka ugu dambeeya ka horreeyey xarafkaa qabla aakhirka wadmumhu ay wadmumi lxarfa alladii qabla alaakhiri xarafka qabla aakhirka ah damee ay ayuha sarfiyu kaagan sarfiilaha ahow min ficilin xaal uu ka mid yahay ficil ficilkaas oo ataa xarafkaa ta'da ziida la siyaadiyey awalahu awalkiisa lagu siyaadiyey waksirhu isaga kasree xarafka qabla aakhirka yaala saabiqa xarfin xaal uu yahay xaraf mid ka hor dhacay oo xaraf ka horeeya xarafkaas oo yaqbalu aqbalaya alcilala cilada aqbalaya oo xarfu cilo ah wuxuu halkan kaga hadlayaa sheikhu raximah llahu tacaala ficilkii laga bilaabay ataau lmasiida waxaa la samaynayaa xarafka qabla aakhirka ah waa la damaynaya bishardi waa inaanu ahayn muctalulaam hadduu yahay muctalulaam qabla aakhirka waa la kasraynaya marka uu yahay mid ka bilowda taaulmasiida waynu naqaanaa oo waxa weeyaan thulaathi lagu kordhiya laba xaraf oo khumaasi noqday markii laga bilaabayey ataau lmasiida oo ahaa tafaacala iyo tafacala tafaacala maxaad odhanaysaa tafaaculan ayaad ku keenaysaa markuu yahay saxiixulaam tafacalana waxaad ku keenaysaa tafaculan waxaa kaloo ka mid ahaa wasankii rubaaciga ahaa oo lagu siyaadiyey hal xaraf hal wasan buu lahaa tafaclala sida tadaxraja bal waxaad inoo soo qaadaa tafacala waa tacallama masterka waxaad samaynaysaa qabla aakhirka inaad damayso markuu yahay saxiixul aakhir tacallama tacalluman takharaja takharujan takallama takalluman tafajara tafajuran tafaacala markuu yahayna waa saas oo kale takaafala takaafulan tadaaxaka tadaaxukan tadaakara tadaakuran tanaawama tanaawuman tafaclaladii tadaxraja tadaxrujan tazalzala tazalzulan hadduu yahay muctalulaam xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya waa la kasraynaya tawallaa waa tafacaladii oo muctalulaam ah tawalliyan baad odhanaysaa tazakaa waxaad odhanaysaa tazakiyan tafaacaladii tawaalaa tawaaliyan taraamaa taraamiyan waxaa tidhi tasalqaa tasalqiyan wahaakada sidaa waxaa loo sameeyey si aanu hadalku uga bixin wixii carabtu ay ku hadli jirtay waayo hadalka carbeed waxaa la yidhi waxaa ka maqan oo aan ku jirin oo ka reeban isim uu ugu dambeeyo xarfu cillo dama ay ka horeyso luqadda carbeed kuma jiro ismun aakhiruhu xarfu cilla wa qablahu dama maadaamoo taasi ay ka reeban tahay luqadda carbeed ayay sidaa u sameeyeen oo iminka tawallaa tawalliyan asalku wuxuu ahaa tawallaa tawalluyan tasalqaa wuxuu ahaa tasalquyan tasalquyan buu ahaa tawaalaha wuxuu ahaa tawaaluyan markaasaa la bedelay wadmumhu xarafka qabla aakhirkaa dame min ficilin xaal uu yahay mid laga soo qaatay ficil ficilkaas oo ataa xarafka ta ziida la siyaadiyey awalahu awalkiisa lagu siyaadiyey waksirhu xarafka qabla aakhirkana kasree saabiqa xarfin xaal uu yahay mid xaraf ka hormaray xarafkaas oo yaqbalu lcilala ciladaha aqbalaya min ficlin itaa buu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala culamada qaar waxay tilmaamayaan ataa wuxuu odhan waayay lidaruurati nadmi laakiin culammada qaar waxay sheegeen oo ay baraarujiyeen ataa inay tahay luqad ku bannaan ataa-u marka maadaamay tahay luqad bannaan in la yidhaahdo waa daruuratu nadmi waa laga fiican yahi waayo waabay bannaan tahay ba inaad tidhahdo ataa biduuni hamza lifaclalati bificlaalin wafaclalatin wafacala jcal lahu tafciila xaysu khalaa min laamin ictalla lilxaawihi tafcilatan ilzam walilcaari minhu rubama budila wuxuu kaga hadlayaa sheikhu raximah llahu tacaala halkana qeybtii saddexaad ficilkii faclala oo ahaa mujaradka ficilku marka uu yahay rubaaciga wasankiisa maxaa u masder ah kaa waxaa u masder ah ficlaal iyo faclala waa siduu u wato sheikhu raximah llahu tacaala halkan laakiin sida caanka ah ee culummadu ay u badan yihiin waa in la yidhaahdo wasankiisa maqiisiga ah ee qiyaaskaahi waa faclalatun ficlaal ma aha qiyaas markaa labadaasu u wataa faclala inuu yahay masterkiisu ficlaal iyo faclala laakiin waxaynu tilmaannay sida caanka ah inay tahay faclalatun oo qura ficlaal aanay ahayn master qiyaasa uu leeyahay faclalatun alfiyadana wuu ku ishaaraa arrintaas oo si fiican buu gaga hadlaa wuxuu yidhaahdaa ficlaal aw faclalatn lifaclala wajcal maqiisa thaniya laa awala ficlaalu aw faclalatn lifaclala ficlaal ama faclalatun waxay u sugnaatay faclala oo waa lagu keenaa wajcal maqiisan thaaniyan laa awala qiyaas waxaad ka dhigtaa ka labaad laakiin ka horaha ka dhigin marka faclalatun baanu dambeed sheega waayo waxay yidhaahdeen faclalatun waxaa ka imanaya dhammaan mujaradkii rubaaciga ee faclala waxaa kaloo ka imanaya hulaathigii lagu kordhiyey hal xaraf ee mulxaqa u ahaa faclala faclalatun baa lagu keenaya daxraja daxrajatan zalzala zalzalatan markuu yahay mulxaqii baydara baydaratan harwala harwalatan jawraba jawrabatan cadyada cadyadatan sanbala sanbalatan halqama halqamatan saasaa loogu keenaya laakiin ficlaal lama maqal baa la yidhi ayadoo laga keenay mulxaqii rubaaciga la ilxaaqiyey ee ahaa hulaathigii lagu kordhiyey hal xaraf awsaantiisii shaadka ahayd ilaa mooyaane xawqala xiiqaalan asalku wuxuu ahaa xawqala xiwqaalan dabeedna wowdi baa loo bedelay ya maadaama rubaacigii mulxaqa ahaa halkaa ficiloo qura laga helay waxay xoojinaysaa wasanka qiyaaska ah ee keliya ee faclale ay leedahay inuu yahay faclalatun taas ayay xoojinaysaa taa wuxuu inoogu sheegay sheikhu raximah llahu tacaala lifaclalati bificlaalin wa faclalatin iiti la kaalay bificlaalin wasankaa ficlaal la kaalay wa faclalatin iyo wasankaa faclala lifaclala faclala ula kaalay wa facala jcal lahu tafciila xaysu khalaa halkaa laga bilaabo wuxuu kaga hadlayaa sheikhu raximah llahu tacaala ficilkii facala ee wasankaa facala ku yimi masterkiisa maxaa lagu keenaya waynu khulaasaynaynaa ficilkaa facala masterkiisa waxaa lagu keenayaa waxaa la eegayaa ma muctalulaamba mise waa saxiixulaam hadduu yahay saxiixu laam waxaa lagu keenayaa tafciilun sida kallama takliiman kharaja takhriijan nabbaha tanbiihan faraja tafriijan kafara takfiiran waa marka uu yahay saxiixu laam waxaa lagu keenayaa tafciil waa sida asalkaa hadduu yahay muctalu laam waxaa lagu keenayaa tafcilatun sida rabbaa tarbiyatan zakkaa taskiyatan nammaa tanmiyatan wallaa tawliyatan saasaa lagu keenaya waa sida asalka ah haddaba waxaa dhacda oo si aan badnayn u dhacda ficilkii saxiixu laamka ahaa ee ay ahayd in lagu keeno tafciil in lagu keeno tafcilatun waa si isticmaalkeedu aanu badnayn waa marka uu yahay mid aan mahmuus ahayn mahmuuska isaga dib inoogu dhig ficilkii saxiixu laamka ahaa mahmuuskana aan ahayn waxaa si yar oo aan badnayn u dhacda in lagu keeno tafcilatun halkii lagu keeni lahaa tafciil mathalan faraqa tafriqatan dakara tadkiratan basara tabsiratan tafcila lagu keenay isagoo ficilkaasi uu yahay saxiixu laam waxaa kaloo dhacda isagoo muctalulaam ah halkii lagu keeni lahaa tafcilatun in lagu keeno tafciilun iyaduna way yar tahay sida beydkaa xagga hoose uu inoogu qorayo baatad tunazi daal wahaa tanziya kamaa tunazi shaahlatun sabiya islaam buu ka hadlaayey dabeedna wuxuu yidhi baatad waxay noqotay islaantaasi tunazii mid dhaqdhaqaajisa oo ruxda dalwahaa wadaanteedii tanziyan ay taxriikan dhaqdhaqaajin kamaa tunazii siday u dhaqdhaqaajiso oo ay u ruxdo shahlatun islaan gabowday siday u ruxdo sabiyan ilmo yar gabadh buu markaa leeyahay waa mid bilaa itaala oo awooddeedu ay yar tahay marka wuxuu leeyahay wadaantii ay biyaha ku dhaansanaysay ayay waxa weeyaan qun yar dhaqdhaqaajisaa sida islaanta gabowday ilmaha yar ay u ruxdo waxaynu naqaanaa islaamaha waaweyni inay carruurta yaryar u naxariis badan yihiin ay ilmaha yar ruxaan marka wuxuu leeyahay wadaantiibay sidaa yar u dhaqdhaqaajinaysaa oo macnaha uga jeedaana waa inay tahay daciifa mid awooddeedu ay yar tahay waayo hadday awood leedahay si awoode ay ku jirto ayay u dhaqaajin lahayd marka tanziyan waa tafciilan haddana waxa weeyaan muctalulaam waxay ahayd in laga dhigo tanziyatan oo tafcilatan ah marka halkaa maxay nooga soo baxay facala markuu yahay saxiixu laam masterkiisa waxa weeyaan atafciil marka uu yahay muctalu laamna waa tafcilatun waxaa si yar dhacda isagoo saxiixu laama in lagu keeno tafcilatun sidoo kale waxaa dhacda isagoo muctala in lagu keeno tafciil sida tanziyan markuu yahay mahmuuska ka waran markuu yahay mahmuuska waxaa la yidhi dhinacna wuxuu ka shabahay muctalkii dhinacna wuxuu ka shabahay saxiixii muctalka waxaan u jeedaa muctalulaam saxiixana waxaan u jeedaa saxiixulaam maadaama labadaba uu shabaho labaduba waa ku bannaan yihiin laakiin waxaa la yidhi wuxuu u badan yahay tafcilatun mahmuuzulaam oo xagga dambe ay hamsa ka gasho wuxuu u badan yahay tafcilatun sida jaza'a tajzi'atan nabba'a tanbi'atan wahaakada وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذلا وفعل وزن كفعل ومبتدأ ومقصود بلفظه ama waa maxkiyun wa facala wasankaa facala ijcal yeel lahu isaga waxaad u yeeshaa attafciila tafciil u yeel ay masderan lahu masder isaga u sugnaaday uga yeel wa facala facala ijcal yeel lahu isaga u yeel attafciila tafciil u yeel oo masderan lahu masder isaga u sugnaaday uga dhig xaysu khalaa halkaasoo uu ka madhnaaday wasanka facala min laamin laam laamtaas oo ictalla cilowday facala marka uu yahay mid ka madhan laam cilowday tafciil u yeel ilzam laazim tafcilatan wasanka tafcilatan laazim lilxaawiihi kii xarfi cilaha koobayna tafcilatan u laazim ilzam laazim tafcilatan wasanka tafcilatan laazim lilxaawiihi xarfi cilaha laamta galay kii koobay u laasim damiirkan lilxaawiihi ku jira wuxuu noqonayaa laamta cilowday haddii ficilkii facala uu yahay muctalu laam waxaad ku keentaa tafcila sida zakaa taskiyatan rabbaa tarbiyatan walilcaari kii madhnaa minhu ka madhnaa xarfi cilaha laamkana rubamaa budila in la siiyaa dhici karta wasankan kii ka madhnaa xarfi cilaha in la siiyaa dhici karta wasankan tafcilatun oo la yidhaahdo basara tabsiratan dakara tadkiratan culammada qaar waxay sheegeen oo ay tilmaameen in la yidhaahdo ficilka facala mastarkiisu waxa weeyaan altafciil sawaaءn kana muctala laam aw saxiixa laam waayo waxay yidhahdeen tafcilatun waa tafciilo iclaal galay altafciil ya-da ku jirta ayaa meesha laga saarayaa dabeedna ya-dii marka meesha laga saaro dabeedna wuxuu noqonayaa tafcilatun rabbaa tarbiyatan asalku wuxuu ahaa bay yidhahdeen rabbaa tarbiyan oo tafciilan ah rabbaa tarbiyan isagoo ah ayaa waxaa la gooyey labadii ya-ood mid ka mid ah tarbiyan bay noqotay tarbiyan markay noqotay ayaa ya-dii la xadfay lagu soo bedeshay ta taadiina xagga dambaa la dhigay dabeedna waxay noqotay tafcilatun tarbiyatun oo calaa wasni tafcilatun ah inta kaloo dhanina waa sidaas zakaa taskiyatan zakaa taskiyan labadii ya-ood mid ka mid a la gooyey ta baa lagu soo bedeshay dabeedna wuxuu noqday taskiya oo tafciila ah marka waxay leeyihiin marka farta waaweyn wax lagugu dhigayo waa in lagu yidhaahdaa tafciilatun baa lagu keenaa markuu yahay muctal xaqiiqatan laakiin waa tafciilunoo la farsameeyey marka waa intaas iyaduna masalada muhiimka ah waman yasil bitifcaalin tafacala walficaala facala faxmaduhu bima facala halkan wuxuu ka gelayaa sheikhu raximah allahu tacaala awsaan yaroo kooban oo shaad ah marka la joogo baabkan masterka wixii ka badan thulaathiga awsaantiisu dhammaan wejiyo qiyaasa bay leedahay haddii laakiin la arko waxyaaba taa ka yara duwanaaday waa shaad ilaa shan qodob oo shaada ayaa jira shantaa qodob ee kitaabkeenna uu sheegay qaar kaloo lagu darayna way jiraane aan kuu qadimo shayga koobaad ficilkii facala waxaynu soo marnay mastarkiisa qiyaasiga ah oo marka uu yahay saxiixu laamna waa tafciil marka uu yahay muctalu laamna waa tafcilatun waxyaabihii kala duwanaa isdaba marayeyna waynu soo sheegnay haddaba ficilkii facala ayaa waxaa dhacda waa qodobka koobaade mastarkiisii in lagu keeno ficaal ama lagu keeno tafcaal waa shaataasi waa facala oo mastarkiisii lagu keenay ficaal ama lagu keenay tafcaal waa qodobka koobaad mathalan kadaba kidaaban wa kadabuu biaayaatina kidaaba tafcaalna waa sida sayara taysaaran dawafa tadwaafan kaasi waa qodobka koobaad qodobka labaad ficilkii ahaa tafacala ayaa halkii lagu keeni lahaa markuu yahay saxiixu laamna tafacul marka uu yahay muctalu laamna xarafkaasun la kasrayn lahaa ayaa waxaa lagu keenaa oo shaad ahaan xiliyada qaar loogu keenaa tificaal sida tamallaqa timillaaqan kaasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad ficilkii hulaathiga ahaa ee aynu hore u soo marnay ayaa waxaa dhici karta masterkiisa in lagu keeno ficiila taa shiikhu halkan waa kaga hadlay laakiin wuxuu u keenay istidraadan baabkeedii ma aha laakiin masale shabahdaa meesha ku jirta oo wuu iskaga soo daray hadalka istidraad baa la yidhahdaa waa in hadalkii uun wax khuseeya la raaciyo sida khasahu bilmri khisiisa waa ficiila qodobka afraad ficilkii tafaacala in lagu keeno masterkiisa ficiila waxay ahayd tafaacala in lagu keeno tafaaculan sida taraama alqowmu taraamiyan halkii lagu keeni lahaa in la yidhaahdo rimiya oo ficiila ah ka shanaadna ficil ka bilowda hamsat lwasli oo lagu keenayo fucaliilatun shantaa qodob ayuu halkan kaga hadlaya in sha allahu tacaala inaynu markaa akhrino ayay noqonaysaa wman yasil btifcaalin tafacala wlficaala facala faxmadhu bima facala waman yasil qofka gaadha bitifcaalin wasankaa tificaal gaadha oo tafacalo ku gaadha walficaali wasankaa ficaalna gaadha oo facalo ku gaadha faxmadhu isaga kumahadi bimaa facala wuxuu sameeyey tafacala waxa ahayd in lagu keeno tafaculan laakiin haddaad aragto tafacala oo masterkiisii laga dhigay tificaal waa hadal carbeeda ha ku qabsan ciddaas sida tamallaqa timillaaqan halaathatu axbaabin fa xubun calaaqatun wa xubun timillaaqun wa xubun huwa alqatlu nin shaaciro carbeed baa wuxuu yidhi halaathatu axbaabin fa xubun calaaqatun waxaa jira saddex jacayl faxubun calaaqatun jacayl saddexdaa ka mida calaaqa la yidhaahdaa waa labada qof oo wax dhex mareen halaathatu axbaabin faxubun calaaqatun wa xubun timillaaqun midna waxaa la yidhaahdaa isku dhedhejin waa qof isku dhejiya qof aan rabin wa xubun huwa alqatlu midna waa dil buu yidhi marka wuxuu yidhi halaathatu axbaabin faxubun calaaqatun wa xubun timillaaqun waa tificaal tamallaqa ayuu ficilku ahaa iyo taxamala tiximaalan qodobkaa halkaasu inoogu sheegay facaladiina in lagu keeno ficaal sida kadaba kidaaban waman yasil qofka gaadha bitificaalin tificaalin gaadha oo tafacalo ku gaadha walficaali ficaalna gaadha oo facalo ku gaadha faxmadhu isaga kumahadi bimaa facala wuxuu sameeyey waayo hadal carbeed ayuu ku hadlay sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu halkan ku adeegsaday waxa la yidhahdo alqalbu qalbigu waxa weeyaan wuxuu yidhi waman yasil bitificaalin tafacala walficaala facala qofka tificaal ku gaadha tafacala ficaalna ku gaadha facala waxa weeyaan masterkan tificaal lagu gaadhi maayo tafacala oo tificaal lasii mari maayo ficaalkana lagu gaadhi maayo facala ee cagsiga weeyaanoo tafacaladan ayaa lagu gaadhayaa tificaal facaladana waxaa lagu gaadhayaa ficaal qalbiguu sameeyey waa intaas culammada sharaxaysaana waa idinku baraarujinaysaa waqad yujaawu in lala yimaadaa dhici karta bitafcaalin wasanka tafcaal in lala yimaadaa dhici karta oo ficilkii facalo loola yimaado fi takhiiri ficilin ficil badintii iyadoo ay ku sugan tahay arrintaas marka la leeyahay waxaa aad buu u sameeyaa facaladii in lagu keeno tafcaal iyana waa shaygii khuseeyey wasankaas tafacala masterkiisa waad tidhaahdo tawafa tadwaafan jawala tajwaalan sayara tasyaaran aad sidaa adeegsato waqad yujaahu in lala yimaadaa dhici karta bitafcaali wasanka tafcaal lifacala facala in loola yimaadaa dhici karta fi takhiiri ficlin isagoo ku sugan markaad leedahay waxa aada buu u sameeyay tawafa tadwaafan jawala tajwaalan arrintan uu ka hadlay sheikhu raximah llahu tacaala oo ah tafcaal marka la leeyahay tadwaaf iyo tajwaal iyo tasyaar oo ah in la yidhaahdo waxaa laga keenay facala oo ah ficil kayru thulaatsi ah waa madhabka uu qabo imaamu alfaraa iyo culammada kale ee kuufiyiinta laakiin imaamu sibaweyhi raximahu llahu tacaala iyo basriyiinta kale oo dhan waxay leeyihiin wasankani wuxuu ka yimi ficil thulaatsi ah oo tawafa tadwaafan jawala tajwaalan sayara tasyaaran ma ahee waa daafa tadwaafan jaala tajwaalan saara tasyaaran oo halka uu ka dhigayo ibnu maalik iyo culammada uu ku raacay tadwaafan in laga keenay tawafa tajwaalanna in laga keenay jawala tasyaaranna in laga keenay sayara way ka duwan yihiin kuwa kale oo waxay leeyihiin tadwaafan waxaa laga keenay daafa tajwaalanna waxaa laga keenay jaala tasyaaranna waxaa laga keenay saara saa daraaddeed sheikhu raximah llahu tacaala qad buu adeegsaday culamada qaar waxay idhaahdeen waxaa dhici karta inuu ishaarayo khilaafka ku jira waqad jucila in loo yeelo ayaa dhici karta ficiilaa wasanka ficiilaa in loo yeelo ayaa dhici karta maa kii loo yeelo lithulaathiyi thulaathiga u sugnaaday mubaalaqatan xeel dheeraad lagu xeel dheeraanaya daraaddeed waqad jucila in loo yeelaa dhici kartaa ficiilaa ficiilaa loo yeelo maa kii loo yeelo lithulaathiyi thulaathiga u sugnaaday mubaalaqatan xeel dheeraad lagu xeel dheeraanaya daraaddeed halkan wuxuu kaga hadlayaa insha allahu tacaala saynu arki doono ficilkii thulaathiga ahaa ayaa waxaa dhici kartaa mastarkiisi in lagu keeno ficiilaa iyadoo lagu xeel dheeraanayo sida xathahu xithiitha aada buu u booriyey khasahu bilamri arrinkiibuu ku gaar yeelay khisiisa aada iyo aad buu ku gaar yeelay cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu wa ardaah ayaa waxaa laga soo wariyey inuu yidhi lowla alkhilifaa la adantu haddii aanay jiri lahayn khilaafadu waan eedaami lahaa oo aan iga mashquulinayn markaa ficilkii thulaathiga ahaabaa ficiilaa lagu keenay tan waataynu sheegnay inay tahy istidraab laakiin wuxuu u keenay maadaama oo ficil ay arrin ka dhexaysaa meesha uu ku jiro oo ficilkii tafaacalana ay bannaantay ficiila in lagu keeno tafaacalana uu yahay kayru thulaathi taasuu u keenay wa min tafaacala aydan qad yuraa badala waqad yuraa in la ogaadaa dhici karta huwa masterkaas bedelan inuu yahay mid bedela oo min tafaacalo tafaacalo bedel ka ah aydan aynu ku noqonay tafaacaladii halkii tafaaculan lagu keenayay ayaa waxaa bannaan oo shaad ahaan ku timi ficiilaa in lagu keeno sida taraama alqowmu qoomkiibaa is-shiiday rimmiya inay rimmiya buu ahaayo dabeedna labadii ya-ood baa laysku idqaamee taraama alqowmu rimmiya halkii la odhan lahaa taraamiyan intaasoo halkaana kaga hadlaya sheikhu raximah اllahu tacaala wbilfucali latifcala laqad jacaluu mustaqniya laa luzuuma facrif ilmuhula waqad jacaluu inay ka dhigaan baa dhici karta ifcalalla wasanka ifcalalla bilfucaliilati wasanka fucaliilati mid ku yimi mustaqniyan xaal uu yahay mid maarmaaya oo wasankaa ku maarmaaya laa luzuuman si waajiba maya ee facrif ilmuthula tusaalayaasha garo halkan wuxuu kaga hadlayaa ficilkii ku yimi calaa wasni ifcalalla waxaa bannaan oo shaad ahaan ku timi fucaliilatun in masterkiisa laga dhigo waa inagii soo tilmaanay ficilku markuu ka bilowda hamsatulwasli qaacidadii ahayd in xarafka saddexaadna la kasreeyo qabla aakhirkana alif lagu taago waxaa loo shardinayay inuu ku yimaado masterku wejigii qiyaaska ahaa haddii masterku aanu ku iman wejigii qiyaaska ahaa way ka duwanaanaysaa tii khilaaftana waa tan ifcalalladii ayaa waxa bannaan in lagu keeno fucalliilatun sida iqshacara qushacriiratan idma'anna tuma'niinatan laakiin laasim ma aha oo bimacnaa wasankaa shaadkaa mooyaane wax kale inaanu ku iman maahee sida caadigana waad ku keeni kartaa oo maxaad odhan kartaa iqshacara iqshicraaran iqshacara iqshicraaran idma'anna idmi'naanan waqad jacaluu inay yeelaan baa dhici kartaa ifcalalla ifcalalla bilfucaliilati wasankaa fucaliila mid ku yimi mustaqniyan xaal uu yahay mid maarmaaya oo wasankaa ku maarmaaya laa luzuuman si laazima maya ee facrif ilmuthulaa tusaalayaasha garo waxaynu haddeer tilmaannay inuu jiro shaad shaadkaas waxaynu sheegnay inuu yahay ilaa shan qaybood qeybta koobaad waxay ahayd facala oo mar lagu keenay ficaal ama tafcaal ka labaadna wuxuu ahaa tafacala oo lagu keenay tificaal ka saddexaadna wuxuu ahaa ficil thulaathiya oo masterkiisa lagu keenay ficiila ka afraadna wuxuu ahaa tafaacalo oo lagu keenay ficiila ka shanaadna waa ficil ka bilowda hamzat lwasli oo lagu keenay fucaliila wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk